بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة أذاكني باب بيان استحباب الفطر أفر لا أفره سنة نمت كذا وسنة ياهي بالعدين تيدي وباب ياهي الحاج حاجي وسنة ياهي يوم عرفة مالنت عرفة وروحي حاجي أها عرفات جوغي إنه مالنتها هوشي سابضا باب ee uu iska afuro oonu soomini bal sunno isaga inay u tahay taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaحyى بن yaحyى qال qarأت عlى mالك عن أbي النضر عن عmayr mولى cabdاللahi بن عabاس عن أم الفضل بنت الxاariث أن ناasا تmاarw عindha يومa cرفة casharkaa yar dheeraan doono kollay sanadka dee ruuxa yar cusub iyo wixii aan u yar bahanay mooye kuma joogsanayno dadkana kollay waa dad aan hore usoo maray sheekhan muslime yay yaxyana dee waa dadka kitaabka kusoo noqnoqdaayo ama sheekhadiisa waxaana culimmadu ay yidhaahaanba waa sheekhadiisii ninkii ugu horeeyeyba oo muslim wuxuu samaaca xadiidka bilaabayba adigu dee kutubta taraajimta inoogu sugan laba boqol iyo sideed iyo tobankii hijirada macnaa waqti uu xadiid maqluu cid ka dhagaysto sanadaas ay ahayd say raajax yeelaan haddaan ka dhaqaaqno laba boqol iyo lixdan lixdii inuu dhashayna markaa waa labiyo toban jirkiisii sheekii ugu horeeyey ee wax ka maqlayna waa yaxya ibnu yaxya tamiim waa sheekhan aan hayno dee aimadii naysabura isagaa ugu horeeyey cid muslim wax ka maqlo ama xadiid ka dhegaysaba isagaa u horeeyey cumayr wuu inagu soo yar noqon doonaa sanadka cumar ibnu cabdillaahi baa la yidhaah kolley magaciisan ba laakiin mawla cabdillahi ibnu cabaas iyo waxyaalo kalean arki doonaa balkaasi waa inoo dambeeya waa ninkaa taabiciga ah umulfadl wax ka warinayo taabiciintii dhexaah waxaa adigu umulfadli ay tidhi anna naasan dad ayaa tamaarow shakiyey waa ma meye shaki ma halkan waa tajaadalu waاkhtalafuu walow dee macnahaasan way iskhilaafeen oo way murmeen cindaha iyada agteeda yowma carafata maalintii carafa fii siyaami rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay soomkiisii bay isku khilaafeen oo macnaa carafaa la joogay rasuulka ilaahayna dee waaba maalintii xajatulwadaac dadkii qaar baa markaa halkan ka wada hadlay oo isku khilaafay bal rasuulka ilaahay miyuu soomaya mise ma soomana kolley waxaa murankoodaas ama khilaafkoodaasna keenay waxay ogaayeen fadliga ay leedahay carafo oo la soomo iyo sidii rasuulka ilaahay u adkeyn jiray taasay hore u ogaayeen oo dee markaa ahayd in la soomayo yoomso adigu walow aanu waajibayn soomkiisu fadli badan yahay uu yahay dhinaca kalena waa dee rasuulka ilaahay safar buu ku jiraa safar xaj oo xataa faradkaba waaba la iska daynayey oo taasoo ruuxu faradkiibaaba uu iska daynayay haddaanu isagu dooran inuu soomo marka umuuraha in la soomo moolkan iyo fadli uu leeyahay iyo gees kaleo iyadoo safaraya labadan xaalo ayaa dee ay eegeeo laba jaanib markaa wada keenay inuu soo rasuulka ilaahay inuu soomay iyo inaanu soomin bal marka inuu isagoo fadligii eegayo soomay iyo isagoo safarkan iyo xaaladan uu ku jiro isagoo jaanibkaa ictibaarinaya inaanu soomin bay isku qabteen faqaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen huwa saa'imun rasuulka ilaahay waa sooman yahay wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhahan laysa bisaa'imin iyadoo xaaladaa dee kale ay eegayaan bay badhna yidhahan mee ma soomana faarsaltu waan diray bay tidhi umulfadli baa odhanaysa lubaaba magaceeda la yidhaayo inankii carruurteeda ugu weynaa fadl bnu cabaas baa lagu kunyooday waa zawjatu zawju cabaas bni cabdilmudalibe faarsaltu ilayhi waxaan u diray biqadaxin waa weel ama galaas baa biqadaxi labani waa galaas ama weel caana ay ku jiraan baan u diray rasuulkii ilaahay walxaal huwa waaqifun uu taagan yahay calaa baciirihi neefkiisii ama raaxiiladiisii korkeeda uu kuba sugan yahay bicarafata carafa fasharibahu uu cabay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa macnaa dee waa arrinkan si xukumkii ay ama xaaladii rasuulka ilaahay ugu ogaatay iyadoo su-aalba loo baahno rasuulka ilaahay laba weydiin ayay san yeeshay oo canay u dirtay rasuulka ilaahay oo waa loo geeyey cani markii loo geeyeyna weliba ma fadhiyin hal baciirkiisii baciirkuna awrka iyo hasha labadaba uu ku dhacaa ee osan insaan oo kale ayuu yahay oo labadiiba uu ku wada dhacayaa dee awrka waa jamal hashina waa ta naaqa la odhanaya baciirku labadaba oo dee awrun maaha rasuulka ilaahayna raaxiladiisii shahiirka ahayda macruufka ahayd buu fuursanaa maalintaasoo waxay soo naqliyaan bacd alcarab in laga maqlay xalabtu ama sharibtu labana baciiri bal markaa taagnida halkana uu ku fadhiyey weeye oo rasuulka ilaahay maalintaa intii uu ku joogay halkaa uu joogayba khaasatan gelinkii dambe kamuu dhaadhicina raaxiladiisa ayuu fuushanaa rasuulka ilahi iyadoo la wada arkaya ayuu cabay oy ogaadeen inaanu soomanayn xadaثna isxaaq بn ibrahim wbn abi cmr can sufyaan can abi الnadr bhada اlisnaadi walam yadkur wahuwa waaqif calى baciirih waqala can cumayri mawla um اlfadl xadiidka eeg markii horeba abunadri waa nin aynu hore usoo maro iqa siqaaru taabiciin oo salim ibnu abi umaya la yidhaha kuyadiisan aada loogu yaqaano kolley mawaalidii buu kaga mid yahay o nin cumer ibnu cubaydillaahi taymi la odhanayay buu mawlihiisa ahaa waa ninka salim ibnu abi umaye imaam malik markii hore kaba wariyey ayaa xadiidka sufyaan ibnu cuyeynena ka wariyo sufyaan ibnu cuyeyne iyo malik baa siman haddaba sanadkuna waa intii abinadr iyo wixii ka dambeeyey waa isla mid waxay ku kala duwanaayeen intan sufyaan ibnu cuyeyna walam yadkur faacilka waxaan ka dhigaynaa sufyaana riwaayadiisa isaga kumuu sheegin uu abinadri ka wariyey wa huwa waaqifun calaa baciirih inay u dirtay oo uu cabe caanihii unbaaba kuba sugnaa waxaa kaloo uu yidhi waqaala isagu riwaayadiisa markaa sufyaan abinadri uu ka wariyey uu kuba yidhi can cumayri mawla umi lfadli oo cumayr mawla cabdillahi bni cabbaas baan markii hore soo aragnay haddana halkan oo imaam malika dariiqiisa ama riwaayadiisa taas baa kuba sugnayd laakiin riwaayada sufyaan ibnu cuyeyna waxaa ku sugnaa can cumayrin mawla umi lfadli bal intaasay kala duwayna lakiin weli xadiidka duruqdiisi ba inoo socotaa xadaثnي زhير بن xرb qال xadaثna cabdالرحمن بن مهدي عن سفyاaن سفyaankani waa سفyاaن thwriya سفyaankii hore ma aha cabdiرaحmaan بن مهdي kol hadduu iطlaaqana waa isaga عan salim abinadr e markii hore abinadri uba ahayd waa magaciisii makaan sheegaya dee salim ibn abi umaya bhada اsnaadi isnaadkuna waa intii isaga ka dambeyso cmayr iyo um الfضl naxو xadiiث ibn cuyeynata markaa xadiidkan sufyaan ibnu thawrina wuxuu la mid yahay uun xadiidkii ibnu cuyeyna wa qaala waxaanu yidhi oo isagu markaa wahuwa waaqifun calaa baciirihina kii ibnu cuyeyne kumay jirayna kan thawrina kuma jirayso waxaanu yidhi isagu can cumayrin mawla umi lfadli sidii dee sufyaan ibnu cuyeynu isagana riwaayadiisu taa ahayd وxadثnي hاrون بن سعيid الأyري qال xadثna بن وهب qال أخبرnيi cمر أن abالنضr xadثh xadiidku wuxuu isugu imanaya siaan aragno abالنضr oo imika saddex horaan soo aragnay labadii سfyaan iyo malik imikana nin dabqadii imaam malika horaha u dhintaba ayaa wuxuu isagu ka warinayaa waa cمr بن الحارث فقيha شhahiirka ee reer mصr ayaa wuxuu ka wariyey abanadri waa nin afraad xadaثahu ana cumayra mawla bna cabaasin markaa isagana hiu waafaqay wuxuu ku waafaqay imaam malik buu xagga lafdigii kuba waafaqay mawla bna cabaasin radia allahu canhuma xadaثahu cumayr baa u waramay abanadri oo wuxuu ugu waramay anahu samica uma alfadli radia allahu canha taqulu shaka way shakiyeen naasu min asxaabi rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam fi siyaami ywmi carafata rasuulkii ilaahay soomkiisii maalinta carafaa shaki ka galay waanay isdee isu khilkhilaafeen oo barh yidhi waa sooman yahay iyo barh mi yidhi ma soomane labadaba way lahaayeen wanaxnu biha maca rasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam walxaal naxnu anagu biha ay bicarafata aan ku sugannahay maca rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam faarsaltu ilayhi waxaan u diray biqacbin qacbiguna qacab baa lagu jamciyaa iyo aqcubba sidaa sahmigaba sihaam iyo asum loogu jamciyo waa weelun halkaa horena qadax imikana lafti kalena waa inoo dambeeyaa weel adigu caani ay ku jireenun biqacbin fiihi labanun oo barhkood baa yidha waa ruuxdee laba ah shaksi baabu ku filaan karaa waa yo roon yahay kuwana way kaba yareen intaase biqacbin fiihi labanun wa huwa bicarafata fasharibahu ucabe bal xadiidka kolley fawaa'id kala duwan waa inoogu sugantaye ta hore horta ninkan cumayr ee xadiidka isagu umulfadli ka warinayeen aragnay abanadri inuu kaba wariyey mar horena waynu soo maray oo tayamun baynu ku soo maray xadiidkii waxa weeyaan abuljuhaym ee rasuulka ilaahay inuu min bi'ri jamal xaggeeda kaba yimuu jidaarkana kuba tayamumay kaas buu sanadkiisa inooguba sugnaa waa kitaabku dahaaro un ama tayamum halkan umulfadli mawlaheedna waan aragnaa oo ruwaaddii xadiidka warinaysa kuwana mawlihii ibnu cabaas bay kaba dhigeen imaam nawowine halka sharaxa kolley wuxuu ku leeyahay tacliiqoo wuxuu soo naqlinayaa bukhaari inuu isagu yidhi huwa mawla umilfadl qolooyinka kalena mawla bni cabaas ay yidhaaheen marka wuxuu leeyahay waxaa sida daahirka ah umulfadli buu xaqiiq ahaan mawlaheeda ahaaye mawla bnu cabaasin waxaa loo yidhi waa laazimayo waa la joogi jiray oo dee markaa ma cilmiha kaba qaadanayo san baa loo yidhi oo inuu wax ka warinayey isagii markaa laazimayey baa loogu tiiriyey mawla bnu cabaas oo wuxuu kala mid dhigay sanin abumuro la yidhaaho oo mawlo ahaayo oo aynu hore kitaabka ugu soo marnayo umuhani mawlaheeda ayuu ahaa mawla cabdali bn abi aalibna waa la yidhaha walaalay ahaayeen waxaa kaloo kan uu soo naqliyaa imaka halkan miqsam oo isna kitaabka kuba sugan mawla bni cabaasin ayuu u yimaadaa laakiin waxay leeyihiin xaqiiqa ahaan mawlihiisa ma aha ee waxaa loo yidhi waa laazimaynoo xataa alfiyada ciraaqi wamiqsam wamiqsamun lama lazim majlisa cabdillaahi bimawlaahu usim buu idhaaho oo miqsam markuu laazimay majliskii iyo xalqadii cabdullaahi bni cabaas ayaa lagu sifeeyey mawlihiisa bal taasi waa hadalkii hadal xaafid baad moodaa inuu ka yar dunaa ama admaya de waa isla macnoone ka yar dee meel kale si kale u yar dhigay kana yar baad moodaa dhowba jaanibkaaso xaafid maxajar isagu tidha waxa weeye mawla umilfadli ayuu ahaa mawla ibnu cabaasna waa yee laakiin ciddii tidhi mawla umilfadli asalkiisii hore dee umulfadli baa xoreysay iyadu mawlaheeda ahaa qolooyinka le mawla ibnu cabaasna markii dambe waa wuxuu ku dambeeyo walaha cidqiga waa la iska dhaxlaa walaha cidqiga waa la iska dhaxlaa in lama iibiyo ee ujeeddadu laa yuhab walaa lakiin ujeeddadu ciddii marka la eego khaasatan xagga dukuurta iyo waxyaalo oo markaa marka la eego dee inuu inay isagiibaa fadli ay dhashayo hooyadii ay tahay jaanibka ciddii mawaalideeda ahayd ay mawaalidoodii noqonayaan ciddii mawaalideeda ahayd iyaga mawaalidoodii noqonayaan oo xagga ibnu cabaasu dee walahaasna ay soo jiidanayso oo se dee jarulwalaatay kaba cabiraan ayaa halkana ibnu cabaas loogaba cabiray laakiin faa'ido kale u raaciya bukhaari marka la eego xadiidkani bukhaari iyo muslim booy wariyeen wuxuu idhaha cumayr oo mawlahan imaka aan hayni bukhaari xadiidkan oo xadiidkan aan hayno un ayuu kuba leeyahay isagoo laakiin halkan iyo xaj oo laba meelood iyo kitaabul ashrib oo saddex meelooda kusoo arooriya bukhaari soo celceliya waxaa kaluu leeyahay xadiid isagoo tayamumana muslimna waa intaasun baan leenahay xadiidkana waa leeyahay xadiidka hore tayamum aan kuba soo maray oo saddex boqol iyo sagaal iyo lixan bu raqamkiisa waana taa laftigiisa ama qeybtiisa hore aan sheegay xadiidkaas baynu kusoo maray bal muslimna labadaa xadiis buu ku leeyahay bukhaarina labadaa xadiis buu ku leeyahay waana nin taabiciya taasi waa ninta ninkan waxa kuba tacalluqsan arrinta xadiidka inooguma sugana dee waa markaa carafo la joogo dadka xujaajta ah inay iyaga sunno u tahay inay afurnaadaan xadiidka way inooguma suganta oo waxaa weeyaana dee ma in kol haddii uu qofku u bilaabmo inay seexdaan iyo inay wax kale ku jeedaan iyo waa inay dikriga iyo ducada badiyaan habeenkiina haddana caraabaa sugaya markaa si aanay uga daciifin camalka maalintaa sugaya ducadaa dheer iyo dikrigaa dheer iyo taasba ayaa loo jideeyey iyaga inay iska afurnaadaan oo bal matalan aanu tani sunno ahayne lakiin ciddii aan carafo joogin waa tafadliga badan uu leeyahay ee waana inoo dambaysaa aan ognahayba arrinta kale halkan ay soo naqliyaan waa taagniin wax lagu cabbaa inay banaan tahay bal taas ashri bay inooguba iman taagnida halkana rasuulka ilaahi uu fadhiyey laakiin de raaxiladiisaa taagnayde raaxiladiisaa taagnayd oo bal taasumay malaa qofka halkani bal waxay la tahay taas dalaaladeedu daahir ma aha o de waa wax inoo dambeeya hadii la lakin wixii kale inoo ti taa keenayey waxaa kaloo halkan sharaxa igu sugan inay banaan tahay in la aqbalo haweeneydee la qabo hadiyad ay shaksi uba soo dirtay kol haddii diin ahaan lagu kalsoon yahay waayo hore inuu soo marray haweeneyd inay maalkeeda iyadu gaarka u leedahay ay ku tasarufayso tasarufkeedaasi uu banaan yahay shardina aanay ahayn zawjka idankiis iyo waxyaalahaasi aanay shardiba ahayn abal markaas khilaafkii jirayna waan soo aragnay lakiin dee taas ba asal ahayd taasoo ujeedadu waa kan rasuulka ilaahay su-aaliya waxba kama keenina waa aqbalay oo bal taasna xadiidka iyada waa wax inooguba sugan umuuraha kaleste dee waa umuurta kale iyo adigu waxa kalena waa daahirba وxadثnي hاrون بن سعيid بن الألي qال xadثna بن وهب qال أخbarnي cمر عن بkayr بن الأشج عن كرayb mولى بن عabاس رضي الله عنهma عن maymuنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنha qاaلت xadيiثka ayn ama rijaashiis iyo taraajimtan hore ama raggan horean usoo wada aragnay ee maymuna markii hore umulfadli xadiidkeed buu ahaayey makana waa maymuna bint الxاris waana laba dumar oo walaala-a weeyaan oo dee umulfadliba waa lubaaba bint alxaaris weeye kollay toddoba dumar oo qiimo badan oo walaala ayay ahaayeen kuwo xagga aabba ay dee horta malaha ay aabba iyo hooyo unba adigu labadaba ay malaha labada dhinacba bar ay xagga hooyon ay walaalo ka ahaayeen iyo sidaas ma binto cumays waayo iyadu ina xaaris may hayn haweeneydaa dee jacfar awlaadiisa dhashay abubakarna moxamed u dhashay cali u dhashay bal markaasee muhaajiradii xabasho kaba mid ahayd waayo dumarkan xagga hooye kala walaalo ahayd iyo kuwa ay xagga aaba adigu toddobay ahaayeen kollay wada saxaabiyaadkii asxaabtii rasuulka kaba mid ah maymuna ayaa haddaba imika xadiidkan warinaysa waana xadiidkee kii hore laba midoo annaha qaalat waxay tidhi maymuna in annaasa dadkii shaku way shakiyeen fii siyaami rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam yowma carafata soomkii rasuulka ilaahay maalintii carafa uu soomay ayay soomkiisii bay shaki ka galay faarsalat ilayhi maymunatu bixilaabi labani arsalat kollay daahirku wuxuu ahaa ama muqtada daahir iyadaa hadalkii wadata faarsaltu ilayhi bixilaabi labani intaa la yidhaha ina hadalkii iyadaa wadatayoo iyadii baa xadiidkii inoo warinaysa waxay tihi dadkii shaki baa ka galay markaa waan u diraye laakiin tan adigu waa iltifaat baabkeedu un bal bukhaari saa kalaa dhacday xadiidka markuu warinaya isagun bixilaabi labin xilaabna waa weelkii geel xoolaa lagu lisayey un xilaabkaasi weeyo mixlabna waa la yidhaha xilaabna waa la yidhaha markaa markii hore qadax iyo qacbiyo inta waan soo marro ujeeddada weel ay caano ku jireen un baa rasuulka ilaahay loo diray walow taa hore ay xadiidkii umulfadli ay ahayd wa huwa waaqifu fi lmowqif isagoo mowqifkii taagan fashariba minhu rasuulka ilaahay waxbuu ka cabay walxaal annaasu dadku yanduruun waana gelin dambay ahaydna iyadoo dadku ay eegayaan rasuulka ilaahay inay raaxiladii buu fuushayo waa u muuqdaaye oo waxa weeyaan dadkii ay eegayaan buu cabay xadiidka kolley xukumkiisa iyo umuurihiisa waan soo ogaanay laakiin markii hore waxaan soo aragnay inay umulfadli tadirtay ahayd caanaha imikana halkan waxaa inoogu sugan maymuuna oo iyadu waa uma almu'miniin waa zawju rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam inay iyadu dirtay bal markaa halkaysay bacdigood u ishaan haddaan labada xaalaba inay dhacday oo aanay isugayn aan kuwa xambaarno tacadudna dee waa arrin aan ku tawjiihin karno haddii waa laba dumaroo walaalo ahaa waaqacadna waa waaqaco keliya aan ilaahna mid keliya ahayde arrinta ee midna ra'yi baabay lahayd midna diritaankii bay lahayd oo waa waxay ogaayeen oo mid kastaba markaa midna sabab markay lahayd midna mubaasharadii ay lahayd labadaba loo tiirin karo oo aynu waaqaco keliya ka dhignana iyadna waa tawjiih culimada qaarkood ay yidhaaheen oo muhimku kolley laakiin waxay noo soo kordhay ma jirtee maqsuudkii horeynu soo maray oo ah soomku maalinta ruuxa xaajigaa in dee walow aan loo diidahayn oo dee ruuxii soomay waa xaaraam aan la lahayn laakiin haddana aanu mustaxab u ahayne sidii rasuulka ilaahay yeelay ay tay inuu yeelo taas baa xadiidkaba labada xadiis bay nooguba sugan ama dee xaalada iyo si lagu ogaaday soomkii rasuulka ilah inaanu soomanayna waa furnaana waa wasiilo keliya ayaa labadaba loo wada adeegsado bal waaqaco keliya baan kaba dhigi karnaa de haddii aan waaqaco keliya ka dhigi karna siaan kuba jamcina aan ka dhigna siaan kuba jamcina waa saa horeen sheegay باب صوم يوم عاشوراء cashuuro maalinteeda soomkiisii ayuu baabkiisii yahay bal soomka cashuura bilowgiisu suu ahaa xukunkiisu hore wuxuu u ahaa intii rabadaan lasoo dejiyeyna sida xaaladu ay tahay bal taas waa baab dheer oo kolley baabka way adagtahay inaan dhammayno waayo baab kasii dambeeyo ku xidhanna waa jiri doonaaye bal horta intan ka gaadhsiin karno ayaan waxa weyan wadaynaa kolley umuuro qaarkoodna dee yar isla eegid bay riwaayaadka u yar baahanayaan oo markaa wixii aan yar eegayno xagga marka la eego xukumka soomkana dee tanaan kaba dhigaynaa qaybaha qaarkood oo yar aada moodo noocyo yar ishkaalaad u yar baahan xalinna dee kol hadduu baabku inoo soconaya axaadiidka socoto casharkan ka dambeeya ayaan qaybada insha allahu tacaala isaga dib dhigi karnaa si aan casharka intan gaadhsiin karno ama intan adee bal carabka marin kara aanu carabka u mariyo haddii ala idhahdo xadaثna زhayr بن xrb qال xadaثna jrيr عan هishام بن curwaة عan abيه عan caiشhaة رadي الlaه عanهa qaalat أnaha qaalat caiشha waxay tidhi kaanat qurayشhu qurayشhu waxay ahayd tasuumu mid soomta caashuuraa maalinta caashuura fi اljaahiliyaةi waqtigii jaahiliyada ee islaamkaba ka horeysay bay soomi jireen wa kaana rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahina wuxuu ahaa yasuumuhu mid sooma oo isaguna wuu soomi jiray falamaa haajara ila lmadiinati madiina markuu usoo hijrooday saamahu oo dee walow dee hore soomkiisa quraysh caadadeedu ay u horeysay rasuulka ilaahayna soomi jiray haddana waa soomayo wa amara bisiyaami in la soomana wuu amray falamaa furida shahru rabadaana rabadaan bisheedii markii la farad yeelay ee soomkii rabadaan la soo dejiyey la farad yeelay ayuu qaala rasuulkii ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man shaaa soamahu ruuxii doonaa waa soomaya oo ujeedadu amarkii la is-amrayay jaanibkaa ama uu waajibba ahaa siay dee bacd alculamaa kuba tagaan adilana ay cadday ay xoogeynayso ama adkeyntii aada laysugu adkeynaya meeshii kaba baxday kol haddii soom kaloo farad yimi markaasaa wuxuu yihi ninkii doonaana waa soomaya waman shaaa ruuxii doonaana taraka wuu ka tegaya bal waa meelaha aan leenahay kolley waa umuuro u yar baahan dee kujoogsiya iyo bal eegidba eh laakiin dee waan yar kala qaybin doonaa bal umuurahaasi casharkuna u socdo welina bal riwaayaadka imika xadiidkan hore caaisha ayaan riwaayaadkiisa israacinaynaa markaa dabaansaan dib u yar eegaynaa xukumka iyo umuuro kuba tacalluqsan waxadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaala waxay yidhaaheen waa labada sheekh ee muslim ee sheekhadiisa raggii ugu axaadiis badnaaba kaba mida marka la eego kitaabkan khaasatan abubakr isagaa dee raqmi waax ama raqamka koobaad isaga ah xagga mashaayikhdiisi qaala xadaثana bnu numayrin can hishaamin bihada isnaadi oo labadooda waxay xadiidka ka wada maqleen cabdullaahi bnu numayr cabdullaahi bnu numayrna hishaam ibnu curwo oo markii horeba sanadkii hore inoogu sugnaa inta ka dambaysana labada de waa halkaa hishaam baa la isugu yimi waa sanadkii hore walam yadkur fii awali اlxadiisi wa kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam yasuumu faacilka walam yadkur ibnu numayr weeye oo markii hore xadiidka hishaam ibnu curwe jariir ibnu cabdilxamiid baa ka wariyey riwaayadaa jariir can hishaam can abihi can caaishatana maxaa ahayd kaanat qurayshun tasuumu caashuuraa fi ljaahiliyati taas bay iyo wa kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yasuumu markaa wuxuu leeyahay isagu riwaayadan ibnu numayr can hishaamin intan ah wa kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yasuumu kumay sugnayn inta kalun buu sheegay wa qaala fi aakhiri اxadiidi xadiidka aakhirkiisana ibnu numayr maha isaga xaggiisa wuxuu ka idhi waa riwaayadiisii dee uu ka warinayo can hishaam can abihi can caaishata wuxuu aakhirkiisiina yidhi wa taraka caashuuraa caashuuro waa ka tegay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh faman shaa macnaa soomkiisii adkaa ee uu dadka ku adkaynayeyba ama dee uu isagu aada u soomayey faman shaaa saamahu waman shaaa tarakahu ruuxii doonaa waa soomaya ruuxii doonaana waa ka tegaya walam yajcalhu min qowli الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii kamuu dhigin ka riwaayata jariir bal in yarun u yar fiirsada oo waxaa macnuhu yahay haddaan eegno xadiidkii jariir ibn cabdilxamiid wa kaana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yasuumu intaas way ku sugnayd maxaana ku sugnaa qaala qaaladaa faacilkeedu rasuulki ilaahay buu ahaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee intuu rasuulka ilaahay markii shahru ramadaan faradkeedii uu soo degay ama la farad yeelay ayaa wuxuu yidhi ina faradkan baa yimi eh man shaaa saamahu waman shaaa tarakahu oo qaaladaasi waa faacilkeedu waa markaa qowlkiisaa jira laakiin xadiidka marka la eego ibnu numayr halkaa qowlka isagu ficilun buu sheegay oo maxay ah wa taraka caashuraa rasuulki ilaahay macnaa soomkii caashura ama adkeyntiisii waa kaba tegey markaa faman shaaa saama waman shaa macnaa isagu ficil ahaan unbuu usoo naqliyey qowl ahaan intan umuu soo naqlin riwaayada horena qowl ahaan baa inooguma sugnayd oo ah rasuulka ilaahay qowlkii taa weeye intan wa kaana rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam yasumu jumladaasna riwaayada horaaba la dheerayn xadaثnي cمr الناqd qاl xadaثna سfyاn عan الزhriي سfyaanku waa iبn cuyeyna cمr naaqd سfyaan الhwri ma soo gaadhin oo kama warinayo عan الزhriي عan curwaةa عan caiشhaةa رadي الlahu عanha ana yومa caashura maalinta caashuura ee bisha mxaram ay tobanka tahay kaana yusaamu fi اljaahiliyati waqtigii jaahiliyada waa la soomi jiray dee qraysh baaba soomi jirtay falama jaa lislaamu dee horena waa taa riwaayada hore aynoogu sugnayd rasuulka ilaah inaynu soomay waqtiyada falama jaa alislaamu islaamku markuu yimi man shaaa saama waman shaaa taraka macnaa welibana sida riwaayada hore inoo caddayn se ramadaanna la soo dejiyey xukum dee waajibkii inay waajib tahay in la sooma faman shaaa saama ruuxii doonaa waa soomaya waman shaaa taraka ruuxii doonaa waa ka tegaya xadaثna xrmlة بن yaحyى qal aخbarana بن wهb qal aخbaranii yunus can ibn شihaabi qal aخbaranii curwaة بn الزubayr weli xadiidkii caaishun baan ku jirnaaye hishaam ibn curwa un baa ka baxay riwaayaadkan dambe curwa weli waa ku sugan yahay lakiin ibn شihaab baa ka warinaya markii horena zuhri makana ibn شihaab waa nin keliya une qaalat kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yaأmuru bصiyaami wuxuu amri jiray in caashuuro la soomo qabla an yufrada ramadaanu ramadaan intaan la farad yeelin falama furida ramadaanu ramadaan markii la farad yeelay kaana man shaa macnaa dee bal haddii amarkaa hore wujuub aan kaba dhigno waajibnimadii ay ahayd soomka cashuura inuu waajib yahay ayaa meeshii ka baxday oo ruuxii doonaa ibaaxa ama istixbaab un baa hadhay markaa dee ibaaxadu dee waaban iyadu waa wax labada xaalaba ay markaa siman yihiin istixbaabkiina ruuxu de hadduu doono waa iska dayn karaa wixii mustaxab ahaa wixii sunno ah waa iska dayn karaayo kaana man shaa kaana wuxuu noqday shanigi iyo xukumku man shaa ruuxii doonaa saama yawma caashuuraa waman shaa aftara kii doonaana waa afurayaan xadaثna qtaybaة بn saciidi ومحamed بn رمxin جamيعا عan الlayث بn sacd qaala بn رمxin ina rumxiba wuxuu ihi labada sheeknaada way ka wada wariyaan layse laakiin cibaarada ibnu rumxi baa lafdigii leh akhbarana laysu can yaziida bna abi xabiibin ana ciraakan akhbarahu ana curwata akhbarahu ana caaishata akhbaratu akhbara akhbara akhbara markaa yaziid ibna abi xabiib waa nin sigaaru taabiciin oo caalim ahaa culimadii waaweyneyd ee reer masar waqtigiisa bal laba idhaaho intii isaga ka horreysay reer masar cinaayadoodu akhbaarta iyo makaazida iyo umuuraha fadaaisha ayaa cilmigooda u banaayo o cinaayoon jireena markay xalaal iyo xaraam iyo ee ninkii markii dambe nashriyay isagaabu ahaa ciraaq ibnu malik alkhifaarina horeynu usoo maray oo waa nin isna taabiciya curwat ibnu zubayrna waa taabici bal markaasoo dee saddexoodu hayar kale waaweynaadeenna waa saddex taabici un weeye yaziid iyo kale curwa way nagu badan yahay ciraaqna hore waynuu soo maray oo ciraaq ibnu malik alkhifaari waa nin caalim ahaa oo caabidna ahaa kolley dadkii dadka macruufka fari jiray munkarkana kaba nahin jiray ahaa adugu waxaa lagu soo xiday jaziiradan dahlak la yidhaaha imaka eritrea ku taalla ayaa lagu soo xiday oo halkaasuu kuba dhintay isagoo halkaas lasoo masaafuriye ama lagu xadhig loo keenay ayuu kuba dhintay kolley waa reer bani umaye dawladoodii oo cumar bn cabdilcaziis yaa dee isaga waqtigiisii culimadu soo dhaweyn jiray ee la talin jiray buu kaba mid ahaan markaasaa la yidhi wuxuu dee walow isaguba bilaabay oo uu ku jiray laakiin muddadiisu ma raagin waxaa dee meeshii jiray ee dulmigii jiray ee wixiina kala gurkiisuna kollay aanu dee dhib yara in laba sanadood lagu dhameeyo xoolaha ay qaraabadiisa ahayd si inay reer bani umaya ayuu amri jiray dee waa in badani waa wixii inuu kaba qaadu ka de bal waxyaalo ayuu kula talin jiray markii cumar dhintay yaziid uu qabtay ninkaa yaziid annaaqas la baxay yaziid ibnu cabdilmalik buu adigu kusoo dee reer bani umayna caadadooda ay ahayd dahlak waa jaziirad imanka eritrea kuma taalaaye dee aad u kullayd oo cidhiidhiyahoo dee taas oo aqbix bidahlaka min baldatin fakulu mri'in xallaha haaliku sulaa ninkaa shaacirki waa meel beleta ugu xumo ninkii halkaa yimaadaa waayo ni dadkii la keeni jiray dee cidimay naba noqon jirin oo halkaa meel kulul oo kadeedan bay ahayd oo aan dee aan imkaaniyaadna aan lahayn oo markaasoo adugu bal cirak halkaasa uu ku dhintay ana curwata akhbarahu kale boqol iyo afartii meelaha taqriban boqolkii hijirada dabadeed unbay ahayd ana caaishata akhbarata ana qurayshan quraysh baa kaanad waxay ahayd tasuumu mid soomta cashuuraa fi ljaahiliyati maalinta cashuura waktigii jaahiliyada way soomi jireen uma umira rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bisiyaami waa sida u qaadiciyaad sida u ku gaabsado ama uma amara rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bisiyaami labada dabdiba way kuba dabdiyeen isaguna wuxuu raajaxaya u leeyahay ka daahirkii ama ka raajaxi amara in la yidhaaho rasuullahi ay faacilkii noqoto haddii umira la yidhaho qaadiciyaadku kuba gaabsaday ana rasuullahina faacilkii bay noqon bal uma amara bal rasuulkii ilaahay wuxuu amray rasuulullahi salى الlahu عalيه waslm bisiyaami in la soomo khaasatan waqtigii uu madiine yimi xataa furida ramadaan ama rasuulkii ilaahay baaba la amray taas ilaa ramadaan laga farad yeelayay markii ramadaan la farad yeelay ee waajibka dee soddonka cisho ama bishii uu yimi ayaa faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man shaءa ruuxii doonaa falyasumu ha soomo macnaa adkeyntii dadka lagu adkeynaya ama faritaankii la fariyaa meeshii kaba baxday walo istixbaabki joogo markaa ruuxii doonaa ha soomo waayo fadli buu leeyahay waman shaa falyuftir dee waajib ma ahe ruuxii doonaana ha iska afuro taas buu yihi bal xadiisu way badan tahay ma yara casharkuna aad buu u dheer yahay waana umuurahan iyo mawduuca guuda dee meelaha kale yar sii yar de ama noocya ishkaalaadka qaarkoodna iyada taas aan iskaba yar dib dhigaynaa si axaadiisa horta aan inteeda badan isu raacino imika halkanta horta ta inoogu sugani waxa weeye cashuura waa dee maalintan aan garanayna ay tobanka tahay bishan muxaram bal baabkan ka dambeeyana taasucaya cashiro ba inoo iman doonaan iyo bal tafsiir ibnu cabaase ka insha allahu tacaala markaasaan arki doonaa haddaba in mid weeyaan oo bal waqtiyada hore mooyaane culimadu tay isku waafaqsan yihiin waxa weeye khilaafaadkii meelo jirayna meesha way ka wada baxeenbe in soom yowma cashuuraa horta sunnaye oonu waajibba ahayn taas iyadu waa mid in waqti ramadaan la soo dejiyey ee laynagu farad yeelay soomka ramadaan dabadeedna xukunku kaas buu ahaa oo waxa weeyaan laakiin meesha waxa yaalla uun bal intaan ramadaan waxa weeyaan la waajibin fii awali اlislaam maxaa markaa dee soomkiisana la jideeyey qabla soomi ramadaan xukunkiisu muxuu ahaa xanafiyadoo kale halkan qowlkoodu waxa weeyaan inuu waajib ahaa weeye in bal waxa weeyaan waajib ahaa shaaficiyadna laba waj ay leeyihin mid ahaan ama laba waj ay leeyihin mid ahaan ba waxa weeye walow ka mashhuurka aanu ahayn ayaa inuu waajib ahaaya oo macnaa waxaan leeyahay dawaa'if culimada ka midi waxay ku tegayaan intaan ramadaan la waajibin in maalinta cashuura in la soomaa waajib ahaa waxyaalaha u daliilana markaasay culimadu xujaysteenna waxaa kaba mid ah ee amarkan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taas amray iyo cibaaraadkan ah markii ramadaan la waajibiyaa la iska daayay oo kale macnaha dee waa waajibkana waajibkii hore bedelay bay noqon waxaa kaloo iyadna axaadiis ay noogaba timi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalin cashuura inuu cid diray dadka dhex marta dhawaaqaysa waa xadiida saxiixa inoogaba sugan dhawaaqaysa oo le maanta dadka ogeysiinaysa inay cashuuro tahay ee ruuxii markii horeba soom ku talagalay dee soomkiisii ha dhamayso kii aan markii hore soom kuma talagelin isagoo afurin waagu u baryanay inta waktigan ka dambaysa hataam yeelo oo macnaa yaanu waxba cunin hadda isagoo soomba kuma talagelin waa arrin tilmaamaysa adeygiisa u adeg yahay waxaa kaloo yimi xataa carruurta inay soomin jireen oo dee riwaayaadka qaarkoodna bal matalan taas carruurta yaryarayd soomin jireen bal markaa kolley waxyaalana way inoo dambeeyaan ee kuwaasna kaba mid weeyaane umuurahaasa waxay tilmaamayaan ama faa'iideynayaan intaan ramadaan la waajibin soomku inuu waajibba ahaa haddii bal markaa taan idhaahno kolley marka la eega daliil ahaana waa jaanibka u xoog badnaanaya marka la eega adilada aan eegno shaaficiyada agteedna waa weji ay leeyihiin baan xanafiyadna qowlkood weeye kolley malaa imaam axmedna waa laga soo naqliyaa walow shaaficiyada sida mashhuurkaa ama wejkooda dee mashhuurkaa madhabkana marka la eego xanafiyada kolley me xanaabilada madhabka lagu fatwoodaa ee inay noqonayso bal markaa inaanu waajib ahayn markaas bee sunuhu u adkaa un bal marka waxay noqonaysaa haddaan idhahno waa waajib waxay noqonaysaa in la yidhaaho dee markii la farad yeelay ramadaan baa waajibkaa la nasakhay wujuubkii un baa la nasakhay laakiin istixbaabkii iyo sunanimadkii iyo fadligii uu lahaa baaqi weeyo dee iyadoo waktigaa wakti aada ugaba dambeysay ramadaan sanado dhowra lasoo soomay bal ah xayaatadii rasuulka ilaahay akhirkeed ayaa uu soomi jiray dadkana uu xataa doonay inuu maalinta sagaalaadna kuba daro isagoo yoomkaas soomi jiray oo bal markaa waxaan leenahay haddii aan nidhaahno taa waa naski baa meeshii dhaco soomkii waa la nasakhay waxa la nasakhay waa wujuubkii uune maaha guud ahaanba mashruuciyadii soomka in la nasakhay ee soomka adeygiisii iyo fadligiisii waa joogaa iyada qolooyin kale markii horeba waajib ma ahayne sunuu ahaa waxay leeyihin waxaan laga tegey ama meesha ka baxay un waa adkayntii aada la isugu adkeynaya istixbaabkii ee istixbaabkii waa baaqi laakiin marka la leeyahay fadligii dee ninka maalintaas soomaa sanadan baa waxa weeya fadligi markaa dembigeedii laguma dhaafaya ayaa umuuraha kale fadligiisa uba yimi waxa uu tilmaamayaa adkeyntii inay meeshii jirto uno bal qowlkaa ahaa markii hore waajib ahaya waa la nasakay arrintaasi iyadu waxa weeye dee kolley waa daliil ahaan malaata yar raajixa waana sida xaaq ibnu xajar iyo dee ibnulqayim iyo qolooyinkaasi ay kuba tagaan ay uba ishaan ama ay kuba tagaan taas iyadu waa arrin iyadu bal meesha taalla waa halkan ta ta kuba sugan xaggan kale quraysh soomkeedu dee kolley walow dadkaa jaahiliyada ku jiray ay ahaayeen oo sharci ay haysteen aan u jirin haddana waxaa jiray baqaaya iyo waxyaalo iyaga ambiyadii hore sida nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo kaba soo gaadhay ku camal fali jireen way xaji jireen xajka dawaafka way yaqaaneen oo sacyiga way yaqaaneen oo mino way joog joogi jireen oo musdelifa way uhoyan jireen oo carafa carab inteeda badani way joogsan jirtay qurayshumaan carafo u bixi jirin oo iyagu de waana taasi waa wax ay la yimaadeen oo mukhaalafa ah ee laakiin waxyaalun bay ku dardareene xajku waa si dee nebi ibraahim iyo uu kaba soo gaadho waa la xaji jiray oo xajkiina way yaqaaneen bal marka waxaan leenahay soomkan ay soomayeen waa baqaaya bal iyo umuuraha hore waxay uga uga harhsanaa oo de waxaa horey soo gaadheen ba rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intaan xajba lagu waajibin ama aan u hijirood dee isba xajka waa tegi jiro waa kii ugana faa'iideysan jiray markaa carabisuguma imanayso dacwada inuu dadka gaadhsiiyo bal hadday qurayshi musdelife ay joogsan jirtay maalinta carabi carafo ay joogto isagu lamuu joogsan jirina carafuu tegi jiray rasuulka ilaahay carafuu joogsan jiray waana waxay noo dambeeyo iyaga lamuu joogsan jirin caadadoodi taas mayn marka waxaan leenahay tanna ee soomku hadduu aanu ahayn waxay iyagu ibtidaac ay iyagu la yimaadeen aanu ahayne wax baqaayo sharaacda sharciyadii hore ahaa muwaafaqadaha rasuulka ilaahay kuba waafaqa sida xadiidkeena uguma sugan iyadna dee wax la fogeysto ama meeshii waxa la yidhaha maxaa uu rasuulka ilaahay ugu waafaqay iyagoo jaahiliya ah taas may hayno waxaaba dhici karta qabla nubuwana rasuulka ilaahay dee inu tan waana maalin ay weyneyn jireen kacbadoo kaswadeeda hore maalintaasay ka bedeli jireen ay huwin jireen kaswada ay markaa cusub ay huwinayaanna waa maalintaay huwin jireen bal markaa taas bay ahayd rasuulka ilaahay markii uu madiine tegayna xaalo kalaa soo korodhay oo dee bal inoo iman doonto kitaabka inooguba iman doonto u arkay inuu yahuudna sooman tahay laakiin taas siday u dhacday iyo wixii ku tacalluqsanaa kolley casharka ka dambeeya ka bilaabmi doona biidn illahi tacaala bal markaa xagga soomkan qureysheedna saas bay ahayd ba oo xaaladooda taas baan kuba xambaaraynaa muwaafaqadii rasuulka ilaahayna bal dee taasaan kuba xambaaraynaayo wax kufrigoodii iyo shirkigoodii ka dhashay maaha ee waa waxyaalaha sida xajka oo kale iyo umuuraha uba horeeye horeeye iyaguna dee wax ay bal hadday ay wax bedbedeleen banaayo dee waxay kaga camal fali jireen unba xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdullahi bn numayrin xa وxadaثna بن نmayri wlfd lahu qala xadaثna abi ibn nmayrkana de mحamed ibn cabdالlah ibn nmayrka hore labadoodaba ibn nmayr un baa la yidhaah ee midna aabihi baa loo de waa aabihiba midna awogii un baa loo tiiriyey qala xadaثna cubayd الlahi can naafici qala aخbaranii cabdالlahi بn cmr radي الlahu canهuma ana ahl اjaahiliyati xadiidkii hore caishu ahaaye maka xadiid ibn cumar baa inoo bilaabmay isaguna duruq waxoogaa ayuu yeelan doonaa haddii ala idhaah naafic baana inta badan dee asxaabtiisa ay sir bedbedeli doonaan imika cubaydullahi ibni cumar baa naafic kaba warinaya wuxuu uhi cabdullahi ibni cumar ana ahla aljaahiliyati si xadiidkii caaishada eg dadkii jaahiliyadu waa qurayshba kaanuu waxay an yasuumuuna yowma cashuura maalinta cashuuro kuwa sooma wa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama sooma rasuulka ilaahayna waa soomay iyo wlmuslimuuna muslimiintii qabla an yuftarada ramadaanu intaan ramadaan la farad yeelin en ramadaan farad lagaba dhigin ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh muslimiintuba ay soomeen markaasu falama fturida ramadaan ramadaan markii la farad yeelay ayuu qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yihi ina cashuuraa cashuura yowm maalin weeye min ayaam illahi maalmaha ilaahay un kaba mid ah faman shaa saamahu ujeedadu soomkiisu waajib idinkuma aha ama haddii aad idhaahdo dee si markii qabla ramadaan u adkaa idinkuma adkee faman shaa ruuxii doonaa saamahu waa soomaya waman shaa tarakahu waa sida xadiidka caisha aan kusoo sharaxnay umaan odhana halkana وxadثna محamed بن المثنى وزهير بن حرب qال xadثna يحyى وهuو الqضاn وxadثna abu بكر بن أbي شhaybةa qال xadثna abu usamةa kilahma عan عubaydاللahi anuu waxa weeyaan abu usama xamaad ibnu usama iyo yaxya ibnu saciid alqadaan ayaa xadiidka wada warinaya waxay ka wada warinayaan cubaydullaahi ibnu cumar oo halkii markii hore cabdullaahi ibnu numayr uu cubaydullaahi kaba warinaya imakana labadan imaamee kale ayaa ka warinaya cubaydullaahi bimili xadiidkuna waa sanadkii hore dee cubaydullaahi can naafic can ibni cumar un weeye xadiidkii hore mid laba mida fi hada isnaadi waa isnaadkaas ama bi hada isnaadi fid macnaba un weeye isagoo kii lamid o isku lafdi yihiin waxadaثana qtaybaة bnu saciidi qala xadaثana layثu xa waxadaثana bnu rumxin qala akhbarana layثu can naafic nimankana eg lays ibnu sacad ayaa halkii dee cubaydullaahi imaka galay isagu can naaficin can ibni cumara radi allahu canهuma anahu dukira waxaa la hadal qaaday cinda rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam yowma cashuura maalintii cashuuraa la xusay oo la hadal qaaday rasuulka ilaahay agtii faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam waana intii rabadaan la waajibiye weeye maaha qabla rabadaan tani kaana wuxuu markaasuu yihi kaana wuxua yowma maalin yasuumuhu ahluljaahiliyati waana intii rabadaan faradkeedu dee la farad yeelay ahluljaahiliya ay soomaan faman axaba minkum an yasuumahu ninkii doona ee jeclaada inuu soomaa falyasumhu waman kariha ninka iska nacaa macnaa aan doonayn inuu soomana falyadachu waajib kuma aha weeye macnuu waajib maaha sunno maaha macnuu maaha sunno waa yahay fadli wuu leeyahay laakiin dee waajib baanu ahayn oo de waana arrinka wixii aan waajib ahayn ruuxii dee kol hadduu sunno yahay kii iska daaya laguma canaanayo maxaad maanta usoomi weyda lama odhanayo xadaثna abu qurayb qala xadaثna abu usamة can اlwalid yعni bna kaثiiri qala xadaثanii naafic ana cabdالlahi bn cmr radي الlahu canهuma xadaثahu walid ibnu kaثiir horeynuu soo maray oo waa nin adugu kollay dadkan makaazida iyo xagga cilmigaasoo aqoon sare u lahaa xaggan kale dee raggan hore la midkii ugu horeeyey naafic ee asxaabta naafic ayaanu dabaqada hore iyo raggaa xufaadii asxaabta naafici iyo mutqiniintii yaanu kamid ahaanin be wuxuu markaa naafic yihi ana cabdالlahi bna cumara radي الlahu canهuma xadaثahu anahu samica rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama yaqulu fii ywmi cashuura fii shaأni ywmi cashuura ina hada ywm maalintani waa maalin kaana yasuumuhu ahlu اljaahiliyati ahla اljaahiliya ay soomi jireen faman axaba an yasuuma hadda waxaan leenahayna waa intii rabadaan la farad yeelay maha qabla in fardi rabadaan maha arrinkani faman axaba an yasuumhu falyasumhu waman axaba an yatrukahu kii jeclaada inuu iska daayana falyatruku de isagaa khiyaar kale wa kana cabdullaahi radi allahu canhu laa yasuumu cabdullaahi ma ahayn mid sooma ilaa an yuwaafiqa siyaama waa si isagu qabay weeye inuu soomkiisii waafaqay ma ujeedadu uu soom badnaa marka maalmihii uu soomayey hadduu maalintani kusoo hagaagto cashuura uu soomi jiray haddii maalmihii dee isaga caadadiisa inuu soomo ama uu soomaye aanu waafaqinna uu iska dayn jiray macnuu umuu qasti jirin cashuuraane laakiin taas dee waxa weeye tani waa isaga camalkii waa ra'yigii weeye xujaduna waxay noqonaysaa sunihii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh axaadiista rasuulkuna waxay noo caddaynaysaa yoomkani fadli gaara oo loo qastay inuu yahay leeyahay waaba kaa sanad dhan fadli dee markaa dembigeed laguma dhaafayo siday noo dambaysa geed kalena in waxa weeyaan soomkiisu sunno yahay yaanu waajibba ahaanin be marka haddii dee cid iyagu tidhi lama soomaya ay jiraan taasi waxay noqonaysaa xujadu qowlkoodan ma noqonayso ra'yi dee sunahii rasuulka ilaahay uu kaba duwaya ma noqonayso ee xadiidka rasuulkaa xujadii noqonaya tan unbaabay tahay wa kana cabdullaahi radi allahu canhu laa yaslim ilaa an yuwaafiqa siyaama وxadثnي محamed بن أحmed بn أbي khلف qال xadثna rwح qal xadثna malik abu malik baan ujeedaa cubaydاللahi بn الأkنas qal أخbarnii نaafiع عan cabdاللahi بn cmr رadي الlه عanهma qal أnhu qal bal kolay محamed بn أحmed بn أbي khلف horaynu usoo maro sheekada mslima ah ee sheekadiisna way badan yihiino raggan aada u mashhuurka mooye waxa weeyaan intaa laguma xafidi karo kitaabkan sheekada wax kaga wariyey waa ragga isaga laba boqol iyo toban weeye haddaanay weliba wax dheerayn ee waxoogaa kaloo sheekyadiisaana way jiraan oo khaarij alkitaab uu wax kaga wariyo laakiin waa inta kitaabkeenan kuba xusanee waxa weeyaan uu kaba wariya laba boqol iyo toban iyo ziyaado weeye marka inta ragga soo noqnoqdee badan waan baranaynaa ragga kale se waxaa dhici karta in dee ay wakti nagaba qaatiyo dee kutubtia taraajimtu in loo laabme bal waxaan leeyahay laakiin ninka cusube caawa abu malik cubaydullahi ibn laknas weye ninkaasi waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid a ama dabaqadii malik raggan hore ka warinaya naafic buu laba siman yahay oo dee naafic buu isaguna ka warinaya xadiidku waa xadiidkii naafic can ibni cumar asxaabtii iyo xertii naaficba aan aragnay inay isbedbedeleyso xaafid ibnu xajar de waxaan arkaa imaka barkiinna taqriib waa adeegsataan waxa weeye xaafid ibnu xajar cibaaradiisa taqriibna waxay ahayd saduuqun qaala bnu xibaana kana yukhdiu kaiira cibaaradaas ay aad bidab macnaa waa nin run badan ah ujeedada saduuq marka uu leeyahay xaggii itqaankiisii iyo dabdigii iyo ma tilmaamina waa janibkii cadaalo ayuun buu tilmaamayaa oo dee ninka saduuq oo keliya lagu sifeeyey rijaasha saxiixa ma aha markaasuu kasoo naqliyey ibnu xibaan kana yukhdiu kaiira min asaabica inuu ibnu xibaan yihi khada badan buu lahaa xaafid ba hadalka dambalo waa saabicana isilaaxiisa waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa bal hadalkaasi waa hadalka taqriib ku sugan waxaa dhacdana marar kala duwan ama way tacadudaa mid de ma waxaa laga yaaba weliba tad inay waxoogaa noqoto ee kollay dee tatabuc dheer malaa ninkii u gale laakiin taasi waxaa hawl aada u badan weeyo waa isagoo hadalka uu xaafid taqriib ku leeyahay iyo fatxubaari meesha uu dee ninkaasi kagaba yimaado waa fatxubaari oo dhan ood wada akridood sadar sadar u joogsato taasi walow dee majmuuco saasa berigii horen akriyo kolla yar ururiya ama dee haamishka un ay uguba qoreyd bal waxaa laakiin fatxubaari cibaaradiisu maxay ahayd wasaqahu la'imatu washadu bnu xibana faqaala fi siqaati yukhdiu kaiira eeg a'imadii imika ma odhan isaga marka halkan saduuq kaba yidhi wuxuu ihi imaamiyadii ninkan way tawsiiqiyeenoo waa nin siqa yidhaaheen ibnu xibaan baa lago halkan hore uu hadalkiisii isagoon tacliiqin unbuu taqriib soo naqliyey ood mooday inuu ku waafaqsanya waana ka saduuqnimo hoos ugu dhaadhiciyey laakiin falxubaari waxay ahayd waa ibn waa markaa way tawsiiqeen imaamiyadii ibnu xibbaanna waa gooni noqday oo culimadii kale uu ka gooni noqday oo kitaabkiisa siqaat wuxuu ku yidhi yukhuduu katir macnaa tacaqubkaas baa jiro bal waxaan leenahay rag badan oo aimadii kaba mida bal ibnu xibaan hadalkiisa mooye xaafido she shuduud buu kaba cabire saduuqnimada waa ka heer sarreeyaayo waa lagu kalsoon yahay in badanna way dhacdaa kollay xaafid ibnu xajar hadalka uu fatxubaari marka uu nin ku yimaado u kuba qabta iyo kata iyo ka taqriib inay kaloo kala dudoonaadaan kol kol xagga dabaqada nafteeda in farquuba dhexeeyo ayaaba jirte bal waxaan leenahay ninkani waa nin siqa ah kitaabkeenan aan haynana xadiidkan aan hayno iyo xadiid kitaabulibaas inooguba iman doona xagga istilqaha oo kale kitaabulibaas inooguba iman doona labada xadiis buu kitaabkeena kuleeyahy lakiin halkaa dambe bal waxa yar dhacay muslim oo kale ibn abilaknas weliba markaasna ruux ibnu cubaadaha unbaa kaba warinaya laakiin xadiid jaabir weeye kaasi abi zubayr can jaabir ayaa sanadka intiisa dambe yahay laakiin halkan ibn alaknas ayaa halkaa dambe waxa horta matigaan arkay weeye matiga aadamaan tatabucina lakin de waa matiga raqamka amaba laabmay ibn abilaknas baa qornayde bal waxaan leenahay labada xadiis buu kitaabkeena ku leeyay taqriibna hadda imaka haysataan hadalkaa taqriib kolley bal waa hadal imika nadar ku sugan yahay oo iyadoo ah dee fatxubaari ba xaafid ibnu xajar cibaaradiisa xataa shuduudu kaba dhigay cibaarada ibnu xibaan in saduqnimadana uu ka sarreysiiyo uu leeyahay imaamiyadii waa si u kaba cabiray way tawsiiqiyeen ninka waa nin siqaan leenahay qaala akbaranii naafic can cabd llahi bni cumar radi allahu canhuma qaala anahu qaal dukira waxaa la xusay cinda nabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi agtiisa sawmu ywmi cashuura baa la hadal qaaday fadakara mila xadiiث laythi ibn sacdin sawaad xadiidka layth ibn sacd ee inoo dambeeyey oo kale ayuun buu sheegay isagu layth ibn sacd xadiidkiisii mid baa ka dambeeye walid ibnu kahiir baa ka dambeeye waa xadiidkii layth ee hore adigu midba dariiq ba dariiqa laba dariiqa kan kusoo xiga ka ku xiga un buu ahaa dariiqays وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد من كبار مشايخ البخاري قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بل adigu sanadka cid cusubi ma jirte laakiin ninkanin cumar ibn moxamed ibn zayd casqalaan casqalaano de waa meeshan imaka dhulka yahuuddu ay haysata kuba yaaleen dhulkii falastiinba casqalaana magaalo waana halkii xaafid maxajar iyo dee asalkooda ahay isaga kumuu dhalanba uu degay ninkani ninkani waa moxamed ibn zayd ibn abd markaa isagu de ninkan aan hayne imaka reer casqalaan cmar ibn moxamed ibn zayd ibn cabdillahi ibn cumar weeye oo cabdillahi ibn cumar ibn اkhadaab ba zaydkan u awowaba isaga awowgiya waa cabdillahi ibn cumar oo salimkani markaa salim ibn cabdillaahiga inoo dambeeya zaydkani waa walaalo oo waa ilmo cabdillahi ibn cumar waa nin markaa waxa weeyaan kolley saadise kaba mid ama dadkii siqaara taabiciin siqaara saxaaba soo gaadheen lakiin aan arag casqalaadna waa degay boqol iyo kontonka taqriiban meelahaasaa dhimashadiisu ayde qaala xadaثani cabdillahi ibn cumar radi allahu canhuma qaala ذkira cinda rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm ywma cashuura faqaala daka ywm kaasi waa maalinta cashuura maalin weeye kaana ay ahaayeen yasuumu kuwa sooma ahlujaahiliyati waana intii waxaan leenahay umuuraha rabadaan la farad yeelay ayaa xadiidka u ahaa faman shaءa saama وman shaءa tarakahu xadaثna abu bkr بn abi shaybata وabu quraybi جamيعا عan abi muعaawiyata qaala abu bakri xadaثna abu muعaawiyata عan اlأcmaشhi عن عماaرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن qaيس على عبد الله bal iyadna waa kolley cمaرة بن عmayr horaynu kitaabka ugu soo maro waa nin taabiciintii طبqadii زهri iyo qataada iyo oo ثiqo oo sabti ah cمaaraة بن عmayr الtaymi cabdالرحمن بن يزيدna waa cabdالرحمن بن يزيد بن qaيس adnkhciyo waxay walaalo ahaayeen de أسود بن يزيدkiisna horaynu usoo maray أسود بن يزيدna waa walaalo calqamat ibnu qays oo dee isaga casharka caawaba inoogu sugan horena aynu usoo marayna dee waa adeer buu isaga u ahaa ibrahim nukacio casharka caawa iyo xadiidkan kuma iman doona xadiidkan bay qolooyinkaasi abti bay uba ahaayeen dee cabdiraxmaan ibn asad ibn yaziid oo isaguna nin taabiciya oo qiimo badan ahaana waaba adeer buu uba yaho adigu waa qoys dee usro cilmi iyo camal bay ilaahay isu raaciya subxaanahu watacaala oo waxa weeya ka ugu weyn m xagga da-da uma jeede lakin xagga nasab ahaan waa calqabat ibnu qays lakiin nin uu adeeriyo asad ibnu yaziid la yidhah baa xagga da-da ka weyn oo markaa calqaba mala dee xataa markii awogii uu hooyadii guursanaya waaba garanaya wuxuu u garanaya marka waxaa kaloo ay walaaliyeen aswad ibnu yaziidna cabdiraxmaan kan aan haynana waa walaalo lakiin aswadkaa isna dhalay nin taabici oo caalimaha cabdiraxmaan ibn aswad la yidhah isna taabiciya ibrahim ibn qayo ibrahim ibn yazid ibn qaysun laba idhaa xaggii aad moodo magaciiya way ku kulmeen xaggan aabbahay aabbahay laakiin isku reerka naqac mooye abti bay u ahaayeen oo de iyaga u abtia waa aswad iyo de waxa wey cabdiraxmaan kan aan hayna u abtia waliba ragga qaarkood caawa xadiidka naftiisu bay duruqdiisa kale kuma jiraan bal cabdiraxmaan ibn yaziid baa wuxuu o min kibaari asxaabi cabdillahi waa xertii ibn cabdillahi ibn mascuud raggoodii waaweynaa iyo culimadoodii ayaa muxuu ihi dakala ashcatu bnu qaysin waa saxaabi weeye kollay reer kidda ahaa oo reerkooda odayaashoodii kaba mid ahaa waktigii rasuulka waa islaamay laakiin waa dadkii markii dambe riddadu asiibtay markii dambena islaamkii dib uguba soo noqdo abubakarna markaa walaashii markaa u dambu dib usoo islaamay abubakarna walaashii u dhisay ashcata bnu qays ayaa calaa cabdillahi cabdillahi bni mascuud buu usoo galay walxaala wa yataqada waa gelinka hore waxa la cunoo dhan bay qada iskaba idhaahaane isagoo adigu cunto cunaya waktigaa qada ama gelinkaa hore on awala nahaarun faqaala wuxu uhi ya abaa muxamedin waa kunyadii ashcata ibnu qays abaa muxamed oo cabdillahi ibni mascuud baa odhanaya udnu soo dhawow ila alghadaa'i qadada usoo dhawow oo kaale cuntada ila cun faqaala wuxuu yihi markaa ashcat baa odhanaya awalaysa alyawmu yowmkani miyaanu ahayn yowma cashuura maalintii cashuure la soomi jiray miyaanay yoomkani ahayn cabdillahi ibni mascuud buu ku odhanaya qaala markaa cabdillahi ibni mascuud baa wuxuu ihi wahal tadri miyaad og tahay ood garanaysaa maa yowmu cashuura yomkan cashuura waa su markii hore uu kuba bilaabmay xaaladiisu waxay ahayd de miyaad ogtay de isaguna waa asxaabtii rasuulka ilaahi raggii ugu waaweynaa uguna cilmiga badnaa ibnu mascuud qaala markaa wuxuu yihi ashcat ibnu qays baa wuxuu yihi wama huwa muxuu yahay oo in arrinkan iyo yowm cashuraa maxaa dee arrintiisu ay ahay qaala wuxu uhi innamaa huwa yowmun wuxuu a maalin kaana rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam yasuumu rasuulka ilaahi uu soomi jiray qabla an yanzila shahru ramadaana intaan shahr ramadaan farad nimadkeedu aanu soo degin ee soomka la waajibin falama nazala shahru ramadaana bishii ramadaan markuu soo degay ayaa turika laga tegey waa soomkiisii dee adkaa ama waajibkaabaa laga tegey saasaan ku fasirayna si axaadiista isuukeen dee aan u wada jamcino iyo meel isuukeen wada waafaqdeen wa qaala abu quraybin tarakow na waa ixtiyaadkii iyo waracii muslim taraka iyo tarakow macno keliya maanta wada leeyihin laakiin waa umuuro xataa culimada kale haba ilaaliyeena uu isagu wasii ilaalin badnaayo alfaadaha sheekadiisu haddii farqi yare xataa macnayaan u bedelin mee furuq yare ay udhaxayso waa caddaynayay oo macnaa waxa weeye labadiisa sheekuu leeyahay abubakr ibnu abi shaybana xadiidka markuu warinayey laftigiisu muxuu aha falama nazala shahru ramadaana turika oo waa soomka cashuuraa laga tegay un waqaala abu qura abu qurayna maxay ahayd falama nazala shahru ramadaana tarakaw macnaa tarakahu nabiyu sala allahu alayh wasalam laakiin dee cidda ka tagtayna waa rasuulka ilaahi taa hore iyo rasuulka ilaahi waa ka tegay oo ujeeddadu waa adkayntii amarkii dadka uu amri iyo jaanibkaas ayuu kaba tegay bal taas buu yihi marka arinku maanta siduu waktiya ahaan jiray ma aha buu leeyahayo ninkii doonaa waa iska dayn karaa hadalka ibnu mascuud waa taas وxadثna زhayr بن xرb وcثman بن abي شhaybةa qاal xadثna jrيr عan الأعmشhi bhada الاسناad أعmشhta eg عan cmaaraةa عan cabdالرحمaن وqاal lakin waxay yidhahan labadan dambe waa زhayr iبن xrb iyo cثman iبn abي shayba iyagu riwaayadooda lakin dee maaha inay iyagu xaggooda ka odhanayaan waa sida iyagu ku wariyeen falama نaزla رamaضaan tarakahu oo falama نaزla halkaa shahri lafdiga may dhigan ramadaan siduu usoo degayno macnuu waa faradkiisii markii lasoo dejiyey un weeye ayuu rasuulka ilaahi kaba tegay وxadثna abubakr بn abi shaybata qaal xadثna wakiic yaxya bn saciidi الqaطan can sufyaana wthawri وxadثnii mحamed بn xatim wlfd lahu qaal xadثna yaxya bn saciidi wa qaطan qaal xadثna sufyaanu markaa sufyaan labadoodu way isugu imanaya de markii horena yaxya waa kii kuwa jira wakiic baa halkan ka hadhay un qoladan dambe qaala xadaثanii zubayd اlyaamiy zubayd bn اxaris kale waa nin iqa ahaa oo sabti ahaa yaamidadna waa reer baa loo nisbeeyey reer bani yaam la odhanayo kolley asalkooda waa yaman ama dee yaman ilahay makadanba najraan magaalada la yidhaha iyo hareeraheeda iyagaa u badan baa la yidhaha ama dee qaryooyinkeeda iyada ku hareereysanba iyagaa u badan reer bani yaam ahi reerkaa la yidhaaho walow la yidhaha reerku waa nimankan makaarimada la yidhaha ama dee walow meeshooday ku ekeeyaan oo sacuudigu ay ku hayaane laakiin nimanku waa reerku waxay u badan yihin ma ama najraan iyo hareeraheeda waxa degan qaryooyinkooda inteeda badan oo nimankan niman makaarimo la yidhaha baa degan ama niman badiniyaa weeye shiico kasii darani can cumaarata bni cumeyrin can qaysayl walow la yidhah de ilaa malaa boqol iyo konton iyo snood dad baa adigu markii hore saamay ahayna waa beri dambe bay arrintani bilaabantaan laba boqol oo snood gaadhin can qays bni sakanin ana alashcasa bna qaysin dakala calaa cabdillaahi eg markii hore cabdiraxmaan ibni yaziid baa xadiidka warinayey waa xadiidkii hore uun duruqdiisii maanta iyo waxa ka warinaya oo inooga warinaya cabdillahi ibni mascuud qays ibnu sakanin la yidhaaho waa nin reer bani asad oo taabiciintii raggoodii waaweynaa dabaqada aswad ibnu yaziid iyo weeye waana nin siqa oo muslim iyo nasaa-i unbaa wax ka wariya ee kutubta kale lixdaa meelna kagama sugnaa xadiidkan unbaanu muslim iyo nasaa-iba ku leeyahay xadiid kale kuma laha waana min kibaari asxaabi ibni mascuud xabti ibni mascuud raggoodii waaweynaayo dee saxaabadii oo ay qayba nool yihiin ayaabay dhimashadiisa ahayd waqtigii muscab ibnu zubayr kaba talinayey ciraaq ayuu dhintay an alashcasa bna qaysin dakala calaa cabdillaahi buu usoo galay yowma cashuuraa maalin cashuura walxaal huwa cabdullaahi ibnu mascuud yaakulu uu wax cunayo faqaala wuxu uhi ya abaa muxamedin abaa muxamedow udnu waa kunyadii ashcas udnu fakul qaala inii saa'imun waayo cashuurayda waa soomanahay qaala ibnu mascuud baa wuxu uhi kunaa nasuumu waanu soomi jirnay oo dee intaan rabadaan la farad yeelin uma turika waa laga tegay soomkiisii adkaawun baan leenahay وxadثnي محamed بن xatim qal xadثna isحاq بن maنصuri qal xadثna isrايl عan maنصuri عan ibrahim عan calqmta maنصur بن المعtamir iyo ibrahim بn yasid النkhaعي iyo calqmة بن qays iyo isrايl ibn de waxa weeya ibn abi yunus ibn abi isحaaq intaba waa dadkii aynu hore inaguma badnaaye qaala wuxu uhi markaa calqamat bnu qays oo cabdiraxmaan ibnu yaziidkii marka dhoweyd aan soo haynay adeeru ah isaga adeer buu ahaaye waana calqamat bnu qays ayaa qaala wuxuu uhi dakla ashcaث bnu qaysi calى bni mascuudi wاlxaal huwa yaakul ywma cashuura faqaala ya aba cabdالraحmaan in اlyوma ywma cashuura ba cabdiraحmaan oo ku yadi cabdالlahi bn mascuud maanta waa maalin cashuura waa siiye soob la-aantu faqaala wuxuu uhi qad kaana yusaamu waa la soomi jiray qabla an yanzila rabadaanu rabadaan intaan faradkiisu soo degin falama nazla rabadaanu turika fain kunta muftiran waa laga tegaya haddii aada afuro tahay fadcan kale cuntada ila cun de haddii kale soomkaaga iska wado xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cubaydالlahi bn musa qaala akbarana shaybaan عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أنه قال أشعث بن أبي الشعثاء كل وننكي فقيها أهدو سليم بن أسود لأرنيي raynu isagana kitaabka marar kala duwan uba soo aragnay iyo jacfar ibn abi thawrkan oo la yidhaha abi cikrima la yidhaha waxyaalo kalena waaba la yidhi jaabir ibnu samura wuxuu yihi saxaabigaas kana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ya'muruna mina amra bisiyaami ywmi cashuura maalinta cashuura soomkeed wayaxusuna calayhi uu nagu boorin jiray wayatacaahaduna cinda wayatacaahaduna macnaa waa yuraacina wey waana ilaa naga warhayn jiray oo cindahu cinda hada cinda hada alyowm weeye maalinta agteeda ujeedadu bal dee inaan soomayna iyo saas oo kale oo waa isagoo xaalkooda laba socon jiray bal inay fulinayaan amarkaas iyo inay soomayaan iyo waa had iyo goor xusuusin iyo tadkiir iyo inuu ku wacdiyo weeye iyo markaa yoomku yimaado inuu haddana xusuusiyo falama furida rabadaanu rabadaan markii la farad yeelay lam ya'murnaa nama amrino walam yanhanano namana diidin walam yatacaahadnaa cindahu si uu dee nooga warhayn jiray o xaaladayada ula socon jiray bal yoomka agtiisa tiina waa iska daayay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadaana xadaثanي xarmalat بn yaحyى qaala akbarana بn wahbi qaala akbaranii yunus can ibni shahbi qaala akbaranii xumayd bn cabdالraحmaan أنه سمع معاaوية وxuu مqلay معاaوية بن أبي سفyاaن waa معاaوية بن أبي سفyاaن buu مqلay khضيبا xاaلية isagoo khudbaynaya حمayd بن عبدالرحمن بن عوف baana leh بالمdينة مdينة kaba khudbaynaya يعnي wuxuu ujeedaa في qdمة waa imaati qadimaha uu yimi qadmana waa dii masaru maro ahayd oo dee mararkii qadamaad kala duwan buu yimi oo had iyo goor dee haddaanu si kalaba uba iman marka uu soo xajayo ayuu iman jira oo waa mari jira oo dariiqiisa ibn dimashq buu kaba imanayaa labada goorba hadday si socod iyo soo socodba waxaana yidhaahaan bacda ahlilcilmi afar iyo afartankii hijirada xajkiisii koobaad uu ahaa dee intii uu amiir almu'miniin noqday ama dee uu khaliifada noqday ee dee waxa weeyaan afar iyo afartankii kii ugu dambeeyeyna toddobiyo kontonkii hijirada ayuu ahaa xaafid baaba wuxuu yar ishaaraa si markaa ugu dambeeyey uu ahaa adugu waayo lixdankiina dee markaas waa kaa dhimashadiisu ay ahayd oo labaatan sanadoodna khaliif uu ahaa labaatan sanadoodoo ka horreysayna dee amiir buu ahaa shamu cahdigii cumar iyo cahdigii cusmaan be iyo dee intii ay bal markaa amiir almu'miniin cali bn abi aalib sayeenba haddaba waxa weeyaan waqti uu yimi ayuu reer madiina mimbarkii fuulay waa mimbarkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh masjidkiisa markaas maalin cashuurana way ahayd oo malaa dee waa yar dib dhacayo hore ayaanu u noqon walo dee waktigaa hore iskaba badnayn maalinta afariyo tobnaadba yowm nafri thani dabadeedba dadkii umaraulxaji iyo dadkaasi inay laami jireen ama dadka badankooda ay laami jireen bal markaasuu cashuura ayuu kusoo gaadhay madiino faqaala wuxuu yidhi isagoo reer madiina la hadlaya ayna culamaaukum culimadiini maye xaggay jiraan ya ahla lmadiinati madiine ehelkoodiiow oo dee malaha waxa weeyaan ama cid xarimaysay in maalintaa la soomo ama waajibinaysay ama dee kara karaaha kaba dhigaysay ayuu dareemay ama kaba war helayo dee tuleyey maya culimadii oo dee kolley xaraamna maaha waajibna maaha bacda dee rabadaan intii la farad yeelay karahana meeshii ma taalo dee intuu midkii noobe laakiin waa umuuraha mid kaba mida ayaa waxaa jiray ahaayeen culimadiina maya buri ahl madiina samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu rasuulkii ilaahay baad maqlay xaalu ku qowlayo waad maqlay buu yihi markaa loogama sheegina isagaa ka maqlayay isaguna wuxuu kaga midiyey muslimat lfatx fatxu maka isagiio aabihiiba barhkood baa yidhah cumrat lqadaa buu islaamay lakiin islaamnimadkiisa waa qarsanayay ba yidhaahe laakiin soxbadii rasuulki ilaahay waa fatxu maka ugu horreysay marka waxay tahay xadiidkani de waa ramadaan intii sanadii labaad haddii la fardi yeelay tana sideedii sideedaad ba aan idhaahno waa marka ugu horreeya uu maqli karo rasuulka ilaahay arrintan kama naqlin karo waa bacda fardi ramadaan bisitti sanawaat ama aw acar ayaa maqalkiisani ahay waa mar dambe haddaba rasuulka ilaahay baan maqlo leh adaakan yowmu cashuura waa maalin cashuura walam yaktub illahu calaykum siyaamahu ilaahay idinkuma farad yeelin soomkiisa wa ana saa'imun laakiin eg oo farad idinkuma ah soomkiisa oo farada idinkama dhigo faradku waa ramadaan wa ana saa'imun rasuulka ilaahayna muxuu aha anigu se waan soomaya marka soomkii waajib ma aha ee karaahada maaha ee waa kan oo waa dee sunaha rasuulka ilaahay soomayay faman axaba minkum an yasuuma falyasum ruuxii jeclaaday inuu soomana ha soomo waman axaba an yuftira falyuftir riixii doona inuu afuraana ha iska afuro de waa waxaan waajibka ahaynba xaaladiisu say tahay xadaثnي abu الطاhiri qala xadaثna cabdالlahi بn wahbi qala akbaranii malik بn anasi can ibni shaabin fi hada isnaadi bmil wa xadiidkii hore mid laba mida waxadaثna بn abi cmar qala xadaثna sufyaan ibn cuyaynata can zuriyi bhada اisnaadi samica الnabiyu salى اlahu samica الnabiya maya waa mucaawiya wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh yaqulu fii mili hada lyowm waa maalin cashuura inii saa'imun anigu ku sooman baan ahay wan faman shaaa falyasum yasuuma falyasum walam yadkur baqi xadiidi malikin wa yunusa malik iyo yunus xadiidkiisa intoodii kale ma sheegin eeg sufyaan ibnu cuyeynaha zuhri kaba warinaya markii dariiqii kan ka horreeyeyna ibnu shihaab ama waxa weeyaan malik baa kaba wariya laakiin uu ixaaleeyey xadiidkii waa xadiidkii hore u ixaaleeyey kii kasii horreeyeyna yunus layli baa ibnu shihaab kaba wariyey marka maxaa laga socday hada ywmu cashuura walam yaktub illahu calaykum siyaama wa ana saa'imun marka bal intaas ah walam yaktub illahu calaykum siyaama iyo inaha xadiidka intiisaa kale muu sheegin ee xadiidka markaa maalik iyo yunus kuma sugnayd xadiidka ibnu cuyeyne kuma sugnayna wuxuu bayan inii saa'imun faman shaa an yasuuma falyasum bal markaas anigu waan soomaya kolle xadiid ibnu cabaas oo bal yahuud iyo calaaqada bal soomkaas iyo ayaa inoo bilaabmaya waxa weeyaan axaadiida horta majmuucooda tay noogaba sugan waxa weeye un ahl aljaahiliya oo kufaartii qureysheeda inay yoomkaas iyo ay soomi jireen bal yahuudna way noo dambaysaa inay soomayeen waa inoo dam in bal markaa islaamku markuu yimina uu soomkiisii rasuulka ilaahay dadka faray uu kuba adkeeyey bal taas baa inoogaba sugnayd intaan faradka ramadaan dhicin markii ramadaan la farad yeelayna amarkii lays amriyey bal laisku waajibinayay haddaan idhaa waa waajib ama aada laysuguma adkeynayey tii baa meeshii kaba baxday laakiin soomku dee waa mashruuciyadiisii sibay u baaqi tahay oo fadligiisi iyo taasna sibay uga baaqi tahay waa axaadiista guud ahaan waxaan odhanayno laakiin umuuro ayaa inoo dambeeyo kolley aan la yar eegi doono casharkan ka dambeeya iyo xadiidka ibnu cabaas oo isaga wax kale inoo soo kordhin doono ah yahuudna inay soomi jirtay ay kuma sugantahay si wuxuu rasuulka ilaahay markaa bilaabay oo ah markuu arkay yahuud oo sooman iyo markay u sheegeen sababtay u sooman yihin inuu dadkii faray bal umuurahaasoo kolley isla yar eeg u yar baahan iyo umuuro kolley de axaadiisna way socotaaye casharka ka dambeeyaan udib dhigana wallah subxaana wa tacaala aclam aclam